walaalayaal waxaad lala socday in muddaaba waxaa ka jirtay xasarad gobolladan dhexe ama aan iraahdee laga soo bilaabo xilligii la unkay maamul samayntii gobollada dhexe ee mudug iyo galgaduud waxaa jiray warar ka imaanayay maamulka puntland iyo madaxdiisa oo looga waxshee loogu sheegayo muxuu ahaa dowladda soomaaliyeed iyo gaar ahaanba reer galmudug wax looga sheegayo oo lagu carqaladaynayo shirkaas u muuqatay meesha lagu qabtay iyo diidma ay diidan yihiin arrintaasi war-saxaafeedyadii guud ee la isdhaafdhaafsanayay dhinaca rabtaa ujeede waxay keentay in naloo diido eeraboorradii magaaladan eraboorkii anagu qaran ee aanu awal wax ka isticmaali jirnay iyo oo in muddoaba ay ka jirtay dhibaato ay ka jirtay waxaa la sameeyey eraboorkan kaloo la yidhaah oshaco international airport ayaa dad ganacsataah ay samaysteen si loo yareeyo dhibaatadaas looga hortago inaan halkii garoon mar haddii puntland gacanta ku hayso maamulkiisiina noqon waayey mid dadka ku wada qanacsan yahay markii haddii aan dhinacii in laga degaal rabana waad la socoteen inaanu rabooradii naloo diida inaan ka degno arrintaas waxaa ogtihiin inaan madaxda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxda kaleba aanu aada iskugu taxalluujinay inaan isfaham laga gaaro markaan aragnay inay waxba ka suurtogeli waayeenna waa la socoteen in koob iyo labaatankii bishaan inaan soo saarnay war-saxaafadeed aan uga hadlayno dhibaatooyinka ay wadaan maamulka puntland ee ay ka wadaan gobolkan mudug gaar ahaan deegaamada galmudug ay degan tahay arrimahaas waxay markay suurtogeli waaya hadda habsame u socodkii waa midda kaliftay inaan ka degno muxuu ahaa magaalada cadaado ee magaalo madaxda maamulka ximiniyo xeeb aan ka degno kadibna aanu magaalada luku nimaadno halkan imaatinkii aan nimid maadaama eraboorkii naga dhexeeyey wixii dadku wada lahaa ee la diiday in la si sharaf leh iyo isqadarin in loo isticmaalo hawada ayaan xirnay garoonkaas ka xirnay waxaana siinay dhammaan diyaaradihii isticmaali jiray oo dhan hadday kuwa caalamiya bulshada ay leeyihiin caalamku ama ay lahayn kuwa commershaal oo ganacsataa dadku isticmaali jiray waa wargelinay wakhti baan siinay inaan wargelino oo niraano garoonkaas waa xiran yahay hase yeeshee nasiib darro waxaa dhacday puntland inay ku adkaysteen eraboorkii markaan ku dhawaaqna xiritaankiisii inay leeyihiin lama xiri karo waa soo degaysaa taariikhda lama arag diyaarad dad rakaabi saaranya xoog lagu dejinayo oo dhulkeedii adigu aadan kontarooli karin maamulkii kula deganaa uu diidan yahay hadde arrintaasi waa arrin yacni aan u arkayno khalad iyo qar iska tuurnimo yacni meel iska tuurnimo yacni waa suicide maaragtay arrintaas iyadaah waayo waa wada degannahay waa wada leenahay dhulkii baan joognaa awood waa loo leeyahay diyaaraddii in la rido amar baa la bixiyey marka meeshii dhulka laintii dhulka ma yeelani waa yeelaynaa dhulka la isku feeri jirana maane waa cirkii waxay ka socotaa marka cilmigaas cusub waxaa laga baran doonaa reer puntland sida diyaaradaha marka la diido loo soo dejiyo intaa kadib mar haddii diyaaradihii aan aragnay annaga inay wuxuu ay iska qariska tuurnimo tahay arrintaas maanta oo ay tahay taariikhdu siddeed iyo labaatan bisha sebtembar laba kun iyo afar iyo toban maamulka galmudug wuxuu qaaday ama joojiyey ama la laabtay xayiraadii hawada diyaaradaha uu ku soo rogay ayaan qaadno dib ula laabanay sababta aan ula laabanana waxay tahay kow haddee garawshiya la-aanta iyo danayn la-aanta diyaaradaha iyo khasaaraha iyo dhibka ka imaanaya ee puntland ka muuqda iyo colaad hurinta ka muuqata labo codsigii uu soo jeediyey dowladda federaalka ay soo jeeda ra-iisul wasaaraha mudane cabdiweli uu noo soo jeediyey oo uu arintaas naga codsaday codsiga ah bulshada caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah ee nala ka codsaday